aan ku bilowna ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay sagaal kalena way ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay inta u dhexaysa isugoosyada banaadir iyo cusbitaalka madiina ee magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala eegtay kolonyo uu la socday taliyaha booliiska ee gobolka banaadir farxaan maxamuud qaroole oo halkaasi marayey faahfaahinta warkaasi waxaa muqdisho nooga soo diray waryaheena v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle goobta qaraxuu ka dhaawaa isgoys mashquul badan waxaana ku teersan goobo ganacsi waxaana sidoo kale isgoyska banaadir ku yaala isbitaalka hooyadii dhallaanka ee banaadir warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhimashada iyadoo goobjoogayaal yeelo caafimaad ay sheegayaan in ku dhowaad toban qof ay ku dhinteen qaraxa dhaawacna uu soo gaara tiro intaasi ka badan goobjoogayaal ku sugan isgoyska banaadir ayaa warbaahinta la hadla qaraxa kadib
qobadooba way ka maqnaayeen gaariin muqaado horta isu farxiyey dukaanka hortiisa waxaa kas meesha ab ebel waa mudadiino waa burburtay intaas waaye saddex qofaa muqaado dhexdooda ku dhimataa lahay magacayga waa xasan xuseen jimcaale waxaan ahay moote daba mooto wadaan ahay waxaan goobjoog u ahay oon meesha aan arkayey marka isgoodka banaadir aan dhaafay oon dad aan bukaana waxaan u waday saamadiin u waday intaa markaan soo gooyey isgoodka aan soo gooyey ayaa waxaa dhacday intaana gaalin meesha ciidanka intaana gaalin ayaa waxaa dhacay qarax qaraxaasna oo waa qarax zaa'id ah micnaha intaan xataa mootada xataa waa waxay la noqotay way gilgilatay waan istaagay waa waxaan geeyey dadkii aan wadaan istaagka aan geeyey waan soo laabtay yar aan aqaano mooto wado oo qof waday ayaa meesha ku dhintay oo waxyaal ku gaartay dhimashadan arkay aniga waa siddeed qofood dhaawacana waa lix qofood intaan laga hor keenay oo meesha aan joogay mootooyinka meesha ku burburana waxaa waa siddeed ilaa iyo lix mooto ani mooto isbishalay ila socotay oo iga gadaaleyday oo wax yar jaam gashay aan ka horreeyey wiilkii wata wou ku dhintay allah u naxariisto marka waxaan leenahay gaarigii oo burburina waa kana gadaashii oo yaalaa gaarigii ani ma arakin laakiin sida aan qiyaasayo on dilan waa saaruf sida aan qiyaasayo laakiin ani ma arakin waxaan dowladda ka codsanaynaa amniga inaa xaqiijido afhayeenka ciidanka booliska sadiiq doodisho oo saxaafadda kula hadla goobta mashaqadu ka dhacda ayaa sheegay in qaraxa uu ka badbaaday taliyaha booliska gobolka banaadir farxaan qaroole uuna sababay khasaare dhimashadii dhaawac soo gaaray askarta iyo dad shacaba maantay tobankii julaay laba kun koo iyo labaatan abbaara tobankii subaxnimo ayaa qolyaha argagixisada ahaa ee hore u caadaystay dhaadinta dhiigga iyo nafta maalka ummadda soomaaliyeed waxay qarax ay ka soo xireen baabuur ee ku soo rareen la beegteen taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir eeqaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo marayey waddada ka leexata isgoyska banaadir ee aadda istaal madiino ilaa villa baydhaba xaggeeda meeshaan hadda taagannahay ujeedka argixisadu wuxuu ahaa inay bannaystaan nafta taliyaha qaybta guud ee boliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale ee soomaaliyeed ee goobta ku sugnaa ama meesha marayey qaraxa argixisadu ay la beegsatay ilaahay xamdigiis taliyuhu wuu ka badbaaday walow uu jira khasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama maraya waddada khasaare ayaa isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxaas argixisadu ay soo maleegeen walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo laakiin uu jiro khasaare dad shacaba soo gaaray inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa afar dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa sagaal qof oo ah u badan dadkii goobta marayey argagixisada waxaan leenahay hore ayaad u bandhaysateen naftii maalka iyo dhiigga ummadda soomaaliyeed dee mar aan ilaahay hadduu yidhaahdo cadaaladda ayaa laydin horkeeni doona waa laidinkula xisaabtami doonaa mana qalqal gelin doonto mana hor istaagi karto shaqooyinka ummadda loo hayey in argagixisadu ay qof iyo laba nagamada bartilmaameedsadaan ma hor istaagi doonto shaqooyinka ummadda loo hayo iyo xasilinta amniga geyiga soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda horena ma ahan markii koowaad ay saan oo kale dad maadsadaan laakiin argixisadu wax intaa ka badan ay samayn karaan ma jiro inay hadba qof gaadaan maogyihin marka waxaan u sheegaynaa in aysan qaraxyada ay soo maleegaan iyo shirqoollada ay maleegaan aysan hor istaagi doonin hor istaagina karin howlaha ummadda loo hayo iyo adeega ummadda loo hayo waa mahadsantihin asalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ururka al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ka geysanaya qaraxyo isbuuci hore ayayna ahayd markii qof isku sooqra waxyaabaha qarxa u gala maqaahi lagu qaxweeyo halkaasay ku dhinteen ku dhowaad toban qof dhaawacna uu soo gaara tiro intaasi ka badan cabdulqaadir okey v o a muqdisho